iyadoo roobabka guga ay ka curteen qaybo badan oo ka mid ah gobollada dalka isla markaana ay ku diirsadeen dadka iyo dunyada ayaa magaalada kismaayo waxaa shilay ilaa maanta ka daayay roobab xoogan kuwaasi oo baahi weyn ay u qabeen bulshada degmada kismaayo iyo deegaanada hoos yimaada roobabka ka curtay deegaanada jubbaland gaar ahaan magaalada kismaayo ayaa waxa ay saameyn ku yeesheen qaar ka mid ah barakacayaasha ku nool gudaha kaamamka magaalada kismaayo kuwaasi oo codsaday in lasoo gaarsiiyo roobka musqulana loo hagaajiyo waa kuwan qaar ka mid ah barakacayaasha oo la hadlay warbaahinta roobabka mahiigaanka oo labadan beri da-ay meesha maadaama ay tahay meel kaam ah ay degan yihiin dad barakacayaal ah oo ku jira guryo aanan ku filneen ama roobabka aysan ka xakameyn karin marka roobabka way iska cad yihiin wuxuu sameeyey iyo saameynta uu ku yeeshay kaamka roobka markuu imaaday maadaama guryihii ay yihiin guryo buush ah aan dhagax ahayn maxay aheedoo dabeesha iyo roobka iyo biyaha uusan iska celin karin roobka wuxuu sameeyey markuu imaaday horta roobkii magaalada ka soo da-ay oo warshada soo dhuftay oo guulwada biyihii soo dhufteen waxay soo aadeen waxay soo raadiyeen wadadan oo fiad iyo mashaaric almakuli hormarta biyusay usoo socdeen waxay kusoo lexdeen kaambidir kaambidir marka waxay noqotay bad qof walboo joodari ku jiifay ama kii sariir ku jiifay biyaha kii banaanka jooga kii gudaha ku jira mid bay u noqdeen alaabtii dadkii way ka daaday muxuu ahaa raashinkii yaraa oo guriga dhexdiisa u yaalay wuu ka qooyey musqulihii biyaa buuxiyey maxay aheedo maadaama ay ku yaalaan meesha musqulo yaryaroo iska fuusta ah masquul weyno oo dhagax ah ama shub ah aysan jirin guryihii kor waxay ka ahaayeen jiingada oo duluf ah oo maxay aheedo aan cusbeen korna maxay aheedo roobka kor ka imaanayn jiingadaha way ka dhex baxayaan gurigay ku dhacayaan daadkii kaamku soo galayn guriga isla gurigay maxay aheedo uu saameyn ku yeeshana marka ilmihii iyo aabbihii iyo reerkii qooskii dhan waxay noqotay in sariirta laiskugu tago haween iyo maalin biyo kaamka laga celceliyo marka waxaan ka codsanaynaa dowladda annaga aan ku dhex nool nahay ee jubbaland in maxay aheedoo dadka barakacayaasha ah ay wax badan ay ilgaar ku fiiriso boos u yeesho guryo inay u yeesho ayaga leeyihiin oo roob iyo maxay aheedoo haddii caqabado kale ay imaadaan siday gabaad ooga dhigan lahaayeen